waxaan aada ugu faraxsanahay inaan maanta idinkala soo qayb galo soomaalida isugu nimaadno iyadoo laga hadlayo dastuurka soomaaliya waa la dhammaystiray iyo waaqabyo iyo intaasaa la dhameeyey haynoo dambayso laakiin horta in la isweydiiyo oo laga wada hadla laftirkeedu aad bay u fiican tahay qoladii kasoo wada hadlaysana waan u mahad celinaya dastuur waa wax dad ku heshiiye bulsho oo ay ku dhaqanto maanta jahawareerka ugu badan ee soomaaliya ka jirana waa dastuurka sababtoo ah dadka soomaalidii saddex nooc bay u qaybsan yihiin qola waa qolyahanagii hore oo dowlad dhexe oo xoog leh oo santarahoo yaqaano ee federaalkan iyo waxaan ay fikrad cusub ku tahay oo inay la qabsadaan ay ku adag tahay mana garan karaan oo annagu waxaa naqaanaa dawlad hal meel ka soo jeeda ee la yaqaano oo unitary ah oo soomaaliya la odhan jiro qolana waa dad dambe oo iyagu dowlad la-aantaba ku koray oo dowladda lafteeda u yaqaana kaaba qabiilkooda iyo hogaamiyaha reerkooda iyo ganacsadaha iyo dowladnimadooda intaasay ku eg tahay kuwana waa kuwo qurbajoogoo dibadda ka yimaado nin waliba waddankaygiibu ka odhanaya isagoo isillowsano baasaboorka jeebka ugu jiraa dawladu ah intaa marka la isku daro soomaaliya waxaa ku adkaatay inay sistamka ay qaadatahay si ay noqoto dastuurkeeduna wuxuu noqday mid kolba brojecti oon dhammaanin oo kolba qola meel ku qaadoo la kala xado habeenkii lala kala guuro way adag tahay marka in dowladnimada soomaaliya ay saldhigto inay wax ku heshitana way adag tahay in isqabqabsi la daayana way adkaanaysaa wiil baa wuxuu maqlaa hooyadii oo xanuunsanayso mar walba arkaa islaamuhu markay walacaanta moota way la qandhalaan maalin dambe waxay hooyaha xanuunsanaysaa inta aabbahay jooga sidaan bay xanuunsanaysaa inta dastuurkaas qabyada iyo waa qabyo iyo waa hebelka laysku hayo sidaan baan dabada isu haysanayna nin kasta oo kursi aniga maanta haddaan kursiga dhexe ee dowladda dhexe tago waxaan la sheegayo federaalka iyo staydadan iyo kulli dhabarkaan dhigan madaxweyne dowlad santara fadhiya wasiir dowlad santara fadhiya waxaan ahay halkaasaan ka miisayaa waxaan oo dhan iguma soconayso waano hadda stateka jooga maanta qayliyayoo leh awa physical federalismkii iyo wixii la isku ogaayo xuquuqdii awa iyo haddaan halkaa taga saasaa noqonayna xataa ka annaga naga taga hadda wasiir noqon ee staydyada intuu ka tago hadda federaalka tagay lagama yaabo inuu dib u fiiriyo waxa shalay uu ka doodayo waa dhaqanka soomaalida sidaas waxaan isleeyahay marka haddaynan runta isaga sheegin oo waxaan heshiis dhab oo lagu heshiiyo una noqonin way adkaanaysaa ee waddankaan waxba lagu heshiiyo sida hadda wax ku socdaana waxba laguma heshiin karay kan la soo qorqoray laftirkiisa waxbaan ka akriya wax badaanba dib loogu noqonaya sababtoo ah inta qortay marba fikirkooda siduu yahay baa lagu waxaynaya laakiin waxaa aada guul u ah in intii lasoo bandhiga laga doodayo oo qof waliba maanta meeshii la joogto o odhan waan halkan ka daaya sidan ah shalay baa waxaan ku lahaa qolada aqalka sare hadda dastuurka aada niman fartaagiyal u ololeynayay iyaga laftooda maqaamkooda kuma jiraba aqalka sare xusid badan kuma laha waayo waddanku waxa uu dhisan yahay hadda baarlamaan labada baarlamaan maxay ku heshiin laayihin waxaa la yidhaha labadii aqal baa kala taagan maxaa dhibay baarlamaankan wuu taagnaa wuu ka soo shaqaysanayey weli stiil waxay aada ugu qanacsayen inuu waddanku hal baarlamaan leeyahay midkaan kale iyo xuquuqdu lahaa iyo wixii loo banayn lahaa iyo federaalka liqistiisii bay qayb ka tahay markaa weli lama qaadin lagumana tallaabo qaadin dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedii waxaa laleeyahay xaggee wax ka socon laayihin dowladda dhexe markaad la hayso waxaa laleeyahay maya kan waxaa la kari laayahay in lagu heshiiyo waxaa ka dhaxayn karaya waxaa la kari laayahay in awoodihii sida loo kala leeyahay ilaa hadda lagu heshiiyo toddobaatanaad iyo konton iyo afraad iyo konton iyo koowaad iyo saddexaad iyo mid walba dhinacu doona u aawilaya haddaan markaa wax dhaba la helin oo dastuurkan aan la dhammaystirin oo wax bulshadu ay ku heshiisay oo dhaba aan la helin isqabqabsiga ma daynayn waxaa ka mida dastuurkan oon la dhammaysti karayn iyadoona xaaladda somalilan oo kale aan meel la saarin waayna noqonin weji cad oo loogu hagaagay inay yeelato marka waxaan isleeyahay anu gudbaan iyo waa dadaalaysaan hay-adda la yidhi gogol bay dhigteen waan uga mahad celinaya laakiin gogasha hay-aduhu waa wax dhibaatada inoo geystay haddaan inagu isku tashanayno oo broject aynan ahayn waxaan isleeyahay xataa taladeenu sidan way ka ficnaan lahayd maaks waad mahadsantihin laakiin mar dam ha noo samaynin waxaan aada iyo aada anigu uga hadlay oon rabaa inaan qodobo yar ka taabto nooca dastuur iyo sidaan u dhaqmayno waan hubaa dowladdani afarteeda sano way ku dhammaysan ta kalena way ku dhammaysan sidaa un baan annagoo istaydyada joogaan u cabanayna u leenahay xuquuqdii dowladda dhexaa la tagtay waxba ma haysano waddankii gacanta si kale ugu jira meel kala loo wadaa dowladda dhexaana ay leedahay dowlado yarar bay naga garab samaysteen madaxweyneyaal baa kuraasna garab dhigtay annagay nagu haystaan kursigii awooddii bay nagu haystaan maxaa lagaga bixi karaa marka ishaysashadaas waa inaan helno wax aan ku heshiino oo cad haddii kale aanu madaxweyneaanahay dawlad yar baanahay kursigaygaasaan haystaa meeshaan doonaan la mari heshiiskaan doonaan soo gelayaa meeshaan doonaan xoolo u doonanayaa waa in dawladda dhexe ay la timaado in la helo dhamays la dhammaystiro dastuurkan xuquuqaha la leeyahay la kala helo awoodaha la qaybiyo waxay stateku leeyahay waxay dawladda dhexe leedahay haddaan dastuurkaasi wax qeexin oo ayna noqonin isaga intuu wax walba caddeeyo in wax lagu kala hagma aan la soconin sida maanta ku jirra aan ku jirno nin walba xilligiisa ha dhammaysto labada ka dambaysana hayska qabsato wiilkaa hooyadii uuna xanuunka ka bixilaalayn baan ahaanan waa laa shaka weeye middaasi waxaan hadda ka hor soo gudbinay guddi dowlad goboleedyada ka socda waxaa la yidhi pointy five baan ku jirinoo daas waay baa loo celinayaayo ilaa hadda in la saxixo xataa ay shaqo galaan baa la diiday war haddaan shay walba nidhaahno waxaan u raadinaynaa hebel buu ka socdaayo siduu ka socdaa afar qof oo hal oday wada dhalay baa ka shaqayn karta oo aqoonteeda ule waxaan u baahannahay matalaadu inayna noqonin qabiil aan ka gudubna barnaamijkan qabiilka haddaan maanta nidhaahno dastuurkan aan beys uga dhigna qabiilka ma u malaynaysaa inay laba qoys oo ku heshiinaysaa jirto bale hal qoys xataa jifo ku heshiinaysaa ma jirto aad baan uga mahad celinayaa wasiirka iyo guddoomiyaha iyo guddoonka kale iyo dadka hadda halka shirkaan ka qabanqaabinaya barnaamijkan ka shaqaynaya iyo cutubyadan faraha badaa inay soo farageliyeen mayna dhammaynin iyo waxaan laga hadlayo oo dhan waxaan leeyahay waa shaqo fiicanoo la qabanayo laakiin niman yahow iyo gabdho yahow war si soomaaliya niman intaan u fakerno waxaan isku haysanno ee isku keendiraya ee khilaafkeenu la bixilayahay waa buuggaayareen kolba dhinac u wada ee isaga aynu meel isla saari laana ummadda haddayna waxay heshiis ku tahay ayna jirinna saddexda jinsiyadooda inoo sheegay kuwii dawladdii hore qolo muddadii dhexoo dawlad la-aanha iyo qurba joog saddexdaa dawladooda isdhexbadhilada waana iyo intaasoo dhan qolo ka daranoo qabiilka lixaad la yidhahdo internationalka oo iyaga laftirkoodu qolo waliba ay budadeeda ku darsato oo nin walba dawlad waliba dantay leedahay bay rabtaa inuu dastuurka ka dhex muuqdo ma lagu heshiin karaa marka shaqaa idiin taala waan idin soo dhaweyneynaa saddexa beriya max bixisa saddex kalaan idinku daray haddaad joogeysaan aan bal wax cad la tagno oo hala dhammaystiro guddiyada oo dadka dib ha loogu celiyo oo bulshada ra'yi ha la weydiiyo oo kan ayna kala hagaya aan xusna haddii kale nina ninyuuna ku qabsan madaxweynaha federaalkii madaxweynenimadayda iyo inaan meel aado iyo inaan dalka qabsado jubbaland iyo inaan ka shaqeeyo iguma qabsan kara haddii awooddu ayna noo kala caddayn oo dastuurkaasi uuna caddaynayno haddii dhaqaalaha la kala helayo uunan caddayn haddii canshuurta la qaadi sida loo qabsan ayna caddayn haddii soorska sida loo qabsan ayna caddayn nina nin ma qabsan karayo waxaan maanta tuugnaa markaan anagu dowlad goboleeda nahay dowladda federaalkii wax walba igu tiro oo iga tiri waxaa jira nin qorqodo aho qorqodoa mataqaanaa a waa kan inta badan hadda rag waa wada qorqoday hadda raggaa wajikada haweenka uga badan wuxuu ahaa islaantii buu ku dhibay raashinkii oo mar walba wuxuu isleeyahay arma iyagu sidaa tiraadaayo maraasay maalinta waxay go-aan ku gaadhay inay balsi una mar dambe hadduu yidhaha saxan soo lisi wuxuu ka yaabay inay sii cunto soo qaad buu odhan intay weerkii saliid marisay madaxa u saartay iyadoo jilicsanoo wuxuu yihi madaxa ii saar adna weysha iga qabo markay ka qabatay sicii ku dhuftay balaq bay ku tiri oo soortii oo ku daadatay naa iga tiro igu tir intaad iga tirta afka igu tir buu leeyahay marka hadday noqoto dawladdii annagu aanu aragna inay iga tiro igu tir tahay oo wixii dhannaa kulli dib isugu noqonayda annaguna cabashada ma daynayno iyaguna ma daynayaan wayna berber taagan yihiin oo dawladnimadii biiyaanoo madaxweyneyaal bay sheegteen oo iskuaana dhaririyeen ma istaagayso way taagnaanaysaa aan ku heshiino buuggaas wax laga badbedelaya dastuurka oo heshiis inoo noqon kara oo si dhaba aynu uga hadalno yaynaan ku qancinin mashruuc yaynaan ku qancinin dawlado kale yaynaan ku qancinin ciddaa sidan yeelaysa haddii kale waynu isdaba jiitamaynaa isaguna wuu jiitami nin walbana markuu stateka joogana waa waxbuu matelayaa dooda stateyadu ku jira hadduu federaalka tagana xaggu ka soo jeesan weligeed soomaaliya heshiis lagama gaadhayo waxay la tahay guddoomiye iyo wasiir waad haystaan maanta wakti arrintaan dadka ha loo bandhigo ha la raadiyo dad aan taytalba lahayn oo aqoon-yahan oo wixii garanaya oo soomaaliya oo ka fadhiista oo xataa bal hadda federaaladu warkaan qaadanayna ma kii switzerlandba ma waxaan qaadanaa midka countiyada kenya deriska nala makan kilalada etoobiya aan qaadana makan maraykankeeda waaweyn baan qaadana makan ingiriiskeeda walaayaadka aan qaadana makan imaaraadka waa inaan horta garanno xataa maanta nooca maanta wiilka soomaaliya ee la weydiinaya fadlanaalku waa maxa waxaan hubaa anaaban garanayn maxaad malanaysaa dad kale oo maanta ku wareerayo oo laleeyahay fadlanaalku ka noocan iyo ka noocan iyo ka noocan iyo ka noocan inta dibadda nooga timaadee iska dhigta inay iyadu xaggaa wax ka soo waxaysateen nin waliba dawladdii uu ka yimid keedii buu ka turjumaa kaasuu kugu xilxaaxin kaasuu kuu xayeysiin kaasuu wuxuu ka dhigayaa inuu yahay waxa dhabta ee meesha yaalla ha la raadiyo aqoon-yahaano soomaaliyeed lacagta hal nin oo dibadda laga soo kireeyeyoo laleeyahay waa loo yar ama waa kanoo dibadda laga keeno lacagta aan ogahay ragga qaarkood wixii ku baxay labaatan qof oo soomaali ay ku baxaysa in iyaga loo dhiibo oo aan jasiirad cidlaad anaa jasiirad xataa siinaya meel aan dad kaleba joogin bal dib ha ugu noqdeena wax dhaba ha noo keenen oo awoodaha ha la kala qeexo maanta labada aqal waxay isku haystaan waa awoodaha dawladda dhexe iyo isteydyada waxay isku haystaan waa awoodaha waxaa la qaybsanaya iska daa awoodihii baa dhibku ka taagay dawladdu waxay rumaysan tahay inay wax allaali wax awooda iyadu leedahay annaguna aan nahay qolo yaryaroo guddoomiyaal degmi iyo xaafado iyo la sii joogo annaguna waxaan rumaysannahay gaashaandhigga iyo maaliyadda iyo arrimaha dibadda iyo socdaalka mooye inta kale inaan annagu leenahay annaga nooga dambaynaysa ma ku heshiinaynaa marka ma laysuma iman karaa laguma heshiin karayo qoladan dawladda dhexe wax kastay soo qorto annagu shaki baan ka qabnaa iyaguna wax kastoo la nimaanta shaki bay ka qabaan warbuuggan aan iska hagaajino isagaan ku heshiin karnaa haddaan isaga iska hagaajin weyno isqaqabsiga aynu ku jiro raadiya waxaan qabaa in wakiilada dowlad goboleedyada iyo federaalka kulli intii laga daayo aqoon dad u leh oo soomaali a la raadiyo oo meel la fadhiisiiyo oy soo dhammaystiraan oo bulshada laga soo bilaabo oo siyaasi danle oo dhan laga dhex saaro barnaamijka anu intaas waa taladayda ra'yiga waa tii tayada shaksigaa haddii kale duur cunuma qastay ubaan ahaanayna anu markaan rabo inaan hadda wax sameeya kanaan soo deliishay madaxweynaha federaalka saaka haddaan isqabsanna waxaan leeyahay qodobka soo qabo konton iyo afraad bal konton iyo saddexaade bal toddobaatanaade bal int intaasoo qodob baan keenayo kulli aniga iwada dharginayo awoodi siinayo isaguna wuxuu keenaya mid aniga caydhaynayo le kanaa ana awoodii igu soo wada celinayo aan samayna marka waxa dhabtaa ee naga dhexeeya ee lagu wada hadli kara waa kanaad maanta u fadhidaan waktiga yaan lagu xisaabtami yaynaan si kale odhanno la odhan ha la isku tixgeliyo yaanu inoo arkin qolada wadata inay project iyo mashruuc u tahay waxayna tahay haddaan sidaa weyno way isdaba haysanaynaay dastuurkan isagaa ina kala hagaya isaga aan meel saaro haddaan saari weyno madaxweyne aan ahay ogaada ka dawladda dhexe iyo anigu waan isgala fadhiisanaynaa ya waan isgala fadhiisanaynaa haddaan kursiga kala tagana dee anu baaba yeelan intaan halka joogana waan ka qayli cabdiweli gaas iyo cumar cabdirashiid isku qabsanay cumar wuxuu cabdiweliow markaad halkan joogtayso kaad farola ku haysatay maaha ee buuqiini uu taagnaa yani qof walba markuu meel taga meeshii kale waxba kama gelin tan markaa yeena sidaa noqonin haddii kale xagga dhexaan isugu wada tegaynaa santarna waan wada qaadanaynaa nin walbana xooggiisa isticmaali doona barnaamijka ha laga tari aad baad mahadsan shirkuna waa inoo furan